Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho si rasmi ah uga daafuray aqoon isweydaarsi ku saabsan ilaalinta shuruucda qaxootiga iyo magangelyadoonka gudaha dalka. Aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro, ururada bulshada, hay'adaha caalamiga ah iyo mas'uuliyiin kale. Guddoomiyaha Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Axmed Xuseen ayaa ka hadlay muhiimadda kulanka.
maanta waa maalin weyn taariikhda baal dahaba ka geli doonto sababtoo ah waxaa halkan ku shiirsan sharci yaqaano iyo siyaasiyad dejiyaal muhiimadda ay tahay halkan ay u joogaan inay tahay aqoon isweydaarsi asalkiisu yahay shuruuc lagu ilaalin doono qaxootiga iyo maangelyadoonka ee ku sugan dalkeena mudane marweyn kalfadhigan maanta kii ugu horreeyey ee dhowr kalfadhi oo aan yeelan doono waxaa lagu talagalay in qof walba oo inaga mid ah uu helo khibrad waayo-aragnimo iyo aqoon durugsan oo ku saabsan sharciyada ilaalinta iyo taakuleynta qaxootiga iyo maangelyadoonka ee heer caalami iyo mid qaranba Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Saadaad Maxamed Nuur oo daafuray kulanka ayaa bogaadiyey ka qaybgalayaasha.
waxaa xusud mudan in aan aqoonsiyo kala duwan aan siinay qaxootiga iyo magangelyadoonka ku sugan dalka taas oo caddeyn u ah sida dowladda soomaaliyeed ay uga go-an tahay ilaalinta shuruucda iyo heshiisyada caalamiga ah ee aan xubinta ka nahay